waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xanuunka coronavirus waxa uu saameeyey nolosha dad badan iyadoo qaar badan oo ay markaasi waayeen shaqooyinka ay ka shaqaynayeen sidaas awgeedna ay ku adkaatay markaasi nolol maalmeedkeedii cismaan cali bariire waxa uu ka tirsan yahay ururka samafalka ee gurmed relief cismaan kusoo dhowo idaacadda waa mahadsantaha xasan adigii bahda idaacadda s b s oo aan kaga mahad celinaynaa adeega wanaagsan aad bulshada u haysaan waana dhawax
waxaad ka qayb qaadanaysaan inaad caawisaan qoysas markaasi aan xaqna u lahayn lacagaha dowladdu siisa dhibaatana soo gaartay balin yar dad noo dulmarta hawshaas
xasan oo saas dhigtayba xanuunkan coronaviruska dhibaatooyinka uu geystay run ahaantii ma ahayn keliya dadkii u dhintay dadka la xanuunsanaa saameyn xoog leh wuxuu ku yeeshay dhaqaalaha dalka guud ahaan taasoo markaysaa keentay in dad badan ay shaqadooda ay ku waayaan marka sidaa la socotid dadku guryaha la degan yaha oo kira ah nolol bay ubaahan yihiin shaqooyinkiina inta badan waa la waayey dadka australiyaanka ah ee wadanka degan shaqadooyinkoodii shaqooyinkoodii waayey waxay xaq u leeyihiin lacagtii job seekerka oo centerlink ay bixinaysay ama lacago kale cusub oo hadda dawladdu ay maarkaysa ay ballan qaaday oo la bixin doono oo jobkiiba payment lahay oo loogu talagalay dadkii shaqayn jiray in ma arkaysa lagu kabo laakiin waxaa jira dad kale oo aan australian ahayn oo aan eligible u ahayn ama xaq u lahayn lacagtii job seeker bixinaysay sidoo kale haddana criteria ama shadadii laga rabay joobkiiba buuxin karen aan xaq u lahayn ayaa jira oo shaqooyinkii ka istaagay waxaa kamid a dad walaalaheen oo soomaaliya oo run ahaantiyo degan guryo kiraa oo lacag badan laga qaado kun lix boqol ahaan tusaale ahaan macnaha dad bixiya ayaa jira noloshiina ma arkaysaa ay u baahan tahay tusaaleahaan in dadku ay soo adeegtaan adeegay u baahan yihiin bil ramadaanna lagu jiro run ahaantii marka baahidaasaa lanoo soo gudbiyey dadkii markaan qiimeynay aan ogaanay xaaladda ay ku sugayaan aragnay ayaa waxaan ku qasbanaanay bishaan ramadaanka in aan jino afurkii aan uraadinay aan u raadin jirnay dadka soomaaliya ku nool marka waxaan istismay inay muhiim ay tahay inaan maanta inaan garab istaagno dadka halkaan nagula nool marka alxamdulilah ayagaan ma arkaysaa mashruucan ugu talagalnay waa gartay marka ilaa iyo hadda dadkaad caawiseen intee la eg yihiin sideese usoo hesheen oo sideed ku ogaateen dadkaasu inay baahidaa qabaan run ahaantii waxaa jirtay hay-ad kale oo walaalo carabi turkish ma arkaysaa ay wadeen hay-addaas nala soo xiriirtay waxay naga codsadeen in aan u gudbin haddaan hayno dad oo ma arkaysa soomaali ah oo xanuunkan saameeyey oo aan ma arkaysa awoodin afurkii marka alxamdulilah waxaan la xiriirnay annagana dadka oo communitiga nagala shaqeeya inay dadkaas nala raadiyaan ilaa iyo sideed qoys ayaa lasoo gudbiyey oo soomaali ah oo wadankan ku nool oo xaaladaas ku sugan walaalihii ayaan marka alxamdulilah qoysaskii aan u gudbinay saasaan ku ogaanay baahida jirta ee community ay qabaan markii dambena waxaan ogaanay weliba walaalaha kheyr allah siiyo marka waxbay geeyeen laakiin waxaan istusnay waxa markaasi la geeyey raashinka la geeyey inuusan macnaha inuusan ku filnayn ama ay garab kale ay u baahan yihiin taasaan ku ogaanay baahida jirta aan ugu kaliftay in ma arkaysa aan u istaagno waa gartay marka ilaa iyo hadda imise qof baad caawiseen ama qoys
alxamdulilah waxaan ku guulaysanay shalay ilaa iyo sideed qoys inaan ma arkaysa aan caawino ilaahay baana mahadaas iska leh inta badan ma arkaysa lacagta communitiga bixisay ayagaan ka codsanay dadka jaaliyadda halkan ku nool kheyralah siiyo inay ma arkaysa mashruucasi naga caawiyaan aduu hadafkeena wuxuu ahaa sideedaas qoys min afar boqol dollar inaan ma arkaysa aan u geyno kaash ahaan aan ugu geyno markaas waxay u baahdaan inay kusoo gataan alxamdulilah lacagtu saddex kun iyo laba boqol baheed aan u baahnayn ilaa iyo hadda markaan xisaabtii aan dib aan u fiirinay saddex kun iyo saddex boqol iyo sideetan iyo laba dollar ayaaba soo dhacday in ka badan intii aan rabnay alxamdulilah shalay baana ku guulaysanay ilaahay fadligiis inaan ma arkaysa sideeda qoys qoys kasta inaan gurigooda aan ku tagnay aan ma arkaysa aan kusoo wareejinay xoolihii ammaanada ay walaalaha ay nagu dhiibeen wa waa garta ismaana ma la og yahay baahida guud hadda ilaa hadda sideed qof baad caawiseen laakiin dadka iyagoo kalaa oo aan lahayn sharci ama dhalasho australia aan xaq u lahayn lacagaha cayrta oo soomaalida ma la og yahay intay la egyihiin may hadda tiro guud aan hayna ma jirto laakiin waxaa hubaala inay ka badan yihiin anaga sideedaas ayaa ma arkaysaa hadda aan aan aan ma arkaysaa aan helnay dhowrka maalin lasoo dhaafay way jirtay shalay markii aan hawsha aan ku jirnay dad ila soo xidhiiray oo ii sheegay qoysas kale inay jiraan laakiin run ahaantii waad dareemi kartaa xasan annaga ka gurmad ahaan lacagta community aan ka qaadnaa communityga laftooda waxay kamid yihiin dadkii uu ma arkaysa uu saameeyey xanuunkan oo incomekii hoose u dhacay marka lacagta intaasaan soo gashay maadaama lacagtii budgetka ahayna uusan badnayn sideedii qoysas baan gaarsiinay dad kalena run ahaantii ma raadin waayo budget umahayn laakiin waa wa waan hubaa inay dadku ay ka badan yihiin intaas waa gartay marka laga reebo dadka haysta dhalashada new zealand waxaa kaloo jira arday waxbarasho u timid oo soomaaliya laga yaabo inay baasboorro ama dhalasho kenyaatiya matalan leeyihiin waxaa kaloo jirta dhalinyaro badan oo doonyaha ku yimid oo laftigoodu aan xaq u lahayn lacagaha cayrta marka ma laga yaabaa barnaamijyada noocan oo kalea in idinku amad sii ballaarisaan ama soomaalida guud ahaan degan dadkaasoo kale sidee bay wax ugu qaban karaan waa su-aal fiican xasan oo dadkaas wayna jiri karaan anaga ka gurmad ahaan adeegayaal aan ahay bulshada soomaaliyed xoolaha u dhiibay iyo masaakiinta aan udhexaynaa haddii ay soo baxdo baahi noocaasa waxaan rajaynaynaa inaynan ka aamusi doonin aan communityga inaan si ma arkaysa ama qaabkaada aan ugu gudbino iyo qaabka doonba aan ugu gudbino oo macnaha shaksiyaad gaar aan la xiriirno ama waxaan samayn karna aan samayno kama aamusi doona haddii ay jiraan walaalo soomaaliyeed dhibaataysan oo noocaas oo kala ah oo baahidaas qaba ama ha noqdaano dadkii doomiyaha ku imaaday ama arday international student ha noqdaano qof alaal qofkii baahi laga soo sheegay insha allah waxaan diyaar u nahay inaan bulshada aan u gudbino laakiin ilaa iyo hadda ma hayno oo dad lanoosan gudbiyey oo noocaas ah waxaan ku talin lahaa aan maarka kula dardaarmi lahaa walaalaha soomaaliyeed reer australia in ma arkaysa iska dhaafna fakerka ah dad baa waxay aaminsan yihiin qof australia ku nool oo ma arkaysa baahan ama u baahan in wax la siiyo inuusan jirin run ahaantii annagaa communityga dhex galnay annagaa soo aragnay waxa jira waxaan ku talin lahaa qof weliba in ma arkaysa uu ogaado qofka dariskiisa waxa uu ku nool yahay inuu qofka wareysto xaaladiisa haddii xitaa adiga aadan wax ku tari karin waxaad helaysaa qof kale aada u gudbin kartid baahida aada soo aragtay waxaa laga yaaba qofka inuu wax ka qabto ama isagii qof kale inuu usii gudbiyo marka talada aan aan gudbin lahaa ama ano ma arkaysa isticmaalaya magaca jamciyadda gurmad waxay noqonaysaa in qof walba inuu dariskiisa ogaado hadda tusaale ahaan xasan shalay dadka aan raashinka aan siinay waxaa waxaa ku jirtay hooyo soomaaliyeed oo qof waayeel ah run ahaantii gabadheedaa u shaqayn jirtay marka waxaa dhacday in kenya laga soo caawiyey dadkii kenyana waad taqaana waad dareemi kartaa dad awooday inay australia qof joogkale ka bixiyaan ma aha waxaan ugu tagnay gurigeeda iyadoo run ahaantii aada u niyad jabsan oo ma arkaysa hooyo soomaaliyeeda noo soo recommend garaysa saasaan ugu tagnay marka dareenkeedii markii aan lacagtaas aan ku wareejin run ahaantii ma qiyaasi karo xaaladeeda macnaa macnaa aada bay u cuslayd marka dardaarankayga wuxuu noqonayaa in qof weliba uu ogaado qofka dariskiisa ah waxa uu ku nool yahay insha allah
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali